duur wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka ron warka duurnimo ee reediyo cadaado oo qodobada warka duurnimo maanta aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn khasaare ka dhasha dab xalay ka kaca suuqa degmada wadajira ee gobolka banaadir magaalada muqdisho gofood kala duwanoo maanta ay ku wajahaan magaalada garowe si ay waqaa galaan maclimasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni faahfaahin darada ka soo baxaysa duqayn maanta ka dhacday qaybo ka mida gobolka baay etoobiya oo heshiis la gaartay laba garab oo ka tirsanaa jamhadda oromada qaar ka mid a madaxda dowlad goboleeda xubnaha ka ah federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada garowe caasimadda maamulka puntland duqaymo maanta ka dhacay deegaanka jilib oo lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab akhbaaradka caalamka warka duurnimo jimicnimadan aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn wadahadallada taaliban iyo maraykanka oo horumar laga gaaray intaasi waxaanu qodobada ugu door koran warka duurnimo ee raadiyaha cadaado goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
duur wanaagsan jimco wanaagsan ayaynu markale ha wadanka leenahay waa duur jimca taariikhda ay ku beegan tahay shan labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa dhegaystaan qodobada ugu doorka roon warka duurnimo kuwada ugu doorka roon warkiina duur waxaa soo saaray liibaan cabdiciise shirmaa ka suuley ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa duurnimadan jimcaha idiin warrami doona ee kusoo dhawaada warka duurnimo intaas ka faahfaahsan wafuud kala duwan oo isugu jira dowladda federaalka soomaaliya xubnaha dowlad goboleedyada ayaa maanta waxay gaareen magaalada garowe caasimadda puntland sida warkan uu ku faahfaahinayo liibaan cabdiciise maanta jimco ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaala ay gaareen wafood kala duwan oo ka qaybgeli doona xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni wafdigan ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada garowe waxaa maanta la filayaa inay gaaraan xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira kuwaasi oo qaarkood lagu tiriyo inay ka tirsan yihiin mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya xubnaha xisbiga siyaasadeed ee ugu cadcad ee maanta gaaraya garowe ayaa waxaa lagu kala sheegay gudoomiyaha xisbiga midnimo iyo horumarka ee b b d iyo gudoomiyaha xisbiga wadajir siyaasi cabdiraxmaan warsan wasiiro ka tirsan xukuumad iyo xildhibaano kamid ah golaha shacabka ammaanka magaalada garowe ayaa aad loo adkeeyey waxaana munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha puntland ay tahay mid ay ka duwan kuwii hore waxaana isku arki doon siyiin iyo madax ku kala aragti duwana xaaladda siyaasadeed ee dalka si kastaba ha ahaatee maalinta bire oo sirdi ah ayaa la filayaa in magaalada garowe ee gobolka nugaale ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyadoo qabanqaabadii ugu dambeysay ay ka socoto magaalada garowe aad iyo aad iyuu mahadsan yahay liman cabdi ciise warbixinta warkaasi noo soo koobaya waxaasna madaxda maanta gaaray ka mid ah madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaare iyadoona xiisad siyaasadeed ay uga furan tahay magaalada jowhar caasimadda maamulka hirshabelle mar kale liman cabdi ciise madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen gaar magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana si weyn loogu soo dhaweeya garoonka magaalada garowe madaxweynaha puntland deni iyo ku-xigeenkiis ayaa kusoo dhaweeya garoonka waxaana madaxda la sheegay inay ka qaybgeli doonaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland madaxweynaha jubbaland ayaa horey u gaaray magaalada garowe waxaana haatan la hadal hayaa inuu yimaado madaxweynaha maamul goboleedka galmudug
aad iyo aad iyuu mahadsan yahay liban cabdiciise warbixinta warkaasi noo soo koobaya halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibashan makaartisa xalad saqdi dhexe ayaa dab khasaare hantiyaad geystay waxuu ka dhacay suuqa weyn ee degmada wadajira ee gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaana dabkaasi si weyn looga dareemay ururada xaafadda degmada wadajira ee gobolka banaadir mas-uuliyinta maamulka degmada wadajir ayaa waxay sheegeen in dabka uu ka bilowday qaybta qandalada lagu iibiyo ee suuqa islamarkaana uu ka dhashay korontada gudoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi xasan ayaa wuxuu sheegay in ugu dambeyn ay ku guulaystay daminta dabkaasi islamarkaana gurmad weyn uu sameeyey gawarda gurmadka shirkadda iskaasinta hormuud telecom iyo maamulka gobolka banaadir kan maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir cumar cabdulaahi ayaa waxa uu sheegay in dabkaasi ay ku guulaysteen damintiisa mar dambe gudoomiya ku-xigeenka dhinaca ammaanka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulac oo booqda suuqa ayaa wuxuu sheegay in hay-adaha ammaanka ay ku guulaysteen in ay baktiyaan hantida dabkii halkaasi u dhuntay gudoomiyaha degmada dayniile waa gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa dabka markii halkaasi ku duman kadib warbaahinta la hadlay waxaan u mahad celinaynaa gobolka banaadir qaybtooda dardamiska waxaa kaloo iyaguna noo soo durmaday shirkadda hormuud oo mar walba qaybtooda dardamiska muxuu ahaa qayb badan ka qaadata iyo walaalkay gudoomiyaha degmada dayniile jacfar oo runtii isagana nala soo gaaray cagafyo iyaguna howl weyn meeshaan ka qabtay runtii muxuu ahaa dadaal shacabka inagoo iskaashanayna ilaahay ayaa noo suurtageliyey in maaragta muxuu ahaa runta ay dantay
gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi taalax oo ka mid a dadkii maan xalay ka qayb galay dawinta dabkaasi ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay ku guulaysteen inay baktiyaan hantida badba- dadkaasina hantida soomaaliyeed ay u badbaadiyaan sida arkaysaan suuqii suuqi weyn ee degmada oo lagu iibin jiray alaabaha dhismaha baa caawa dab qabsaday waxaan gurma degdega ka sameynay annaga maamulka gobolka kan degmada taliska ciidanka booliska hayadaha amniga oo dhan annagoo iskaashanayna sidii aan dabka aan ugu gurman lahayn oo u damin lahayn waxaan u mahad celinayaa ciidanka oo runtii ku guulaystay inaan dabka suuqa inta badbaaday uusan bilaqa ka dhicin ama aan ciidamada iyo shacabka halkan usoo gurmaday ama ganacsatadii halkan wax ku lahaa ee u yimid inay hantidooda ilaalsadaan aan waxba gaarin sidaa arkaysaan shacabkii ee, suuqan wax ku ganacsan jiray maamulkii gobolka ciidankii kulli waxaan gurmad ka sameynay dabka halkan ka kacay dabkiina hadda waxaan ku guulaysanay in la damiyo Ee, sida dabkan uu ku yimidna runtii waxaa dadku hadda ay aad u hadalhayaan inay koronto ahayd waana garan kartaan waddankeena sida burburku uu ugu dhacay in korontadu ay meel walba marto waddooyinka ee, j- ee, goobaha ganacsiga meel walbay ku jirtaa marka hal meel haddii koronto ka kacdo waxaa khatar loogu jiraa in goobo badan ay gubtaan arrintaasna kolley maamul ahaan waa kala eh, hadli doonaa shirkadaha korontada iyo wixii kaloo sababay waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa waaxda gurmadka degdega shirkadda hormuud iyo guud ahaan gobolka oo gacan weyn ka geystay caawa halkan oo hadda saacaddu ay tahay afartii habeennimo oo ad arkaysaan in dadkii iyo maamulkii iyo ciidankii cidna aysan ka maqnayn ciidamada amniga oo si gaara u sugaya amnigoodana goobta si kastaba ha haatee muddo laba bilood gudahooda ayaa waxaa dab khasaare hantiyeed geysta oo ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha goob ganacsi oo ku taalla inta u dhexaysa isgoyska banaadir iyo soobe iyo goobo kale oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha cadaado efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaarti saac madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid a dadka maanta gaaray magaalada garowe ee caasimadda puntland si uga qayb gala oo calaamasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni mar kale liibaan cabdi ciise ayaa soo koobaya warbixinta warkaasi mugdi ballaaran uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa daqiiqo ka hor ka duulay garoonka diyaaradaha ee dancadde iyagoo ku wajahan magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni wafdigan ayaa waxaa ka qayb ah gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha maamul goboleedyada u p d mudane senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaaga odayaha guud ee xisbiga mudane xildhibaan axmed macalin fiqi xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan mas-uuliyiin kale
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha cadaado efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis halka dadyagu caalamka ay si toosa nagala socdaan aalidda duwanta tooska lefistramka faahfaahin dharada ayaa ka soo baxaysa duqeyn xooggan oo ka dhacda d- gobolka baay qaybo ka mid ah xalifiidkii ayaa waxaa diyaarada dagaal oo laamsan yahay inay leedahay dowladda maraykanka ee duqeyno ay ka geysteen deegaanka duleedka ka ah degmada burha qaba ee gobolka baay mar kale liibaan cabdi ciise ayaa soo koobaya warbixinta warkaasi
xalay fiidka ayaa waxaa diyaarado dagaal ah oo la aaminsan yahay in laga leeyahay dalka maraykanka ay duqeyn ka geysteen deegaan duleedka ka ah degmada burhakaba ee gobolka baay diyaaradaha ayaa dad ku sugan burhakaba waxa ay sheegeen inay ka geysteen duqeymo duqeynta deegaano soddon iyo shan kilomitir u jira deegaanka burhakaba ee gobolka baay oo ay saldhig ku lahaayeen al-shabaab weli lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeyntaasi hase yeeshee wararka qaarkood ayaa waxa ay sheegayeen in deegaanada duqeymaha laga fuliyey ay al-shabaab ku haysteen siday dhowaan xirxireen mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo madaxweynaha hiir shabeelle maxamed
aad buu mahadsan yahay liibaan cabdi ciise warbixinta warkaasi noo soo koobaya halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha cadaado efemta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa dowladda etoobiya ayaa heshiis nabadeed la gaartay laba garab oo ay ka mid yihiin jamhadda oromada taasoo soo afjaraysa colaad iyo gadood hubaysan oo bilooyinka ka taagna qaybo ka mid dalkaasi sida ay baahisay wakaalada wararka ee etoobiya ee ana jamhadda kala oramada domatic iyo garab kale ayaa khamiistii shalay heshiis ku kala siixday isbaahisiga hayaa talada dalkaasi etoobiya kadib markii shir dib u heshiisiin ah oo taladii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada asababa ee dalka etoobiya michael negan oo ah wakiilka u m b d iyo dawad negan oo ah guddoomiyaha onalif ayaa si wadajir ah u ballan qaaday inay- inay ilaaliyaan dhiig dambe oo daata horeyna ay uga codsanayaan wixii dhacay dibna aan loo noqon doonin iyagoo isku afkarta in la joojiyo falka gacan hadalka ah iyo rabshadaha hubeysan ee dhowaan ka taagnaa qaybo ka mid ah dalka etoobiya kulanka waxaa lagu magacaabay guddi ka socda toddobaatan iyo kow xubnood oo lagu talagelay inay ka shaqeeyaan daba- waa dabagalka howlaha dibudhigista qoromada maleeshiyaadka jamhadda onalif iyo dhammaystirka dhammaan qodobadii lagu heshiiyey kulankaas waxaa sidoo kale ka qayb galay wafdi ka socda dowladda federaalka etoobiya heshiiskaas waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid a hogaamiyaasha sare ee oromada oday dhaqameedyo culimadiin kala duwan aqoon-yahano dhalinyaro iyo wakiilo siyaasadeed waxaa bili lasoo dhaafay galbeedka oromada ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo jamhadda onalif taas oo ay xukuumaddu hogaaminayso ra-iisul wasaare doctor abiy axmed oo ay saartay liiska ururada lagu yeeri jiray argixisada ee dalka etoobiya magaalada garowe xarunta gobolka nugaal waxaa ku sii qulqulaya wafuud kala duwan kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed maxamed salaam axmedoob iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka mabaxay magaalada kismaayo oo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka magaalada garowe ee puntland sidoo kale madaxweynayaasha hirshabelle madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa gaaray garowe iyagoona ka mid ah wafuud kala duwan oo ku qayb galaysa calaamasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ammaanka magaalada garowe ayaa aada loo adkeeyay waxaana sidoo kale saacdaha soo socdaa la filayaa inay tagaan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan warhadiyo cadaado fm ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii artis goorri waxaad dhegeysan doontaan akhbaaradka caalamka imikase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaado redio
markaan akhbaarta caalamka waxaa soo baxaya ifafaalaha horumarada laga sameeyey wadahadlada maraykanka iyo taalibaan u dhexeeya waddanka qatar taasoo keentay in dadka qaar ay u arkaan deganaansho siyaasadeed oo laga dhaayan karo colaadda toddobaytan sano jeesata ee ka socta waddanka afghanistan wadahadlada ayaa furmay isniintii waxayna dhex marayaan kooxaha uu hogaaminayo ergeyga maraykanka ee salmaan khan iyo sidoo kale taalibaan waxaana ka joogay wakiilka qatar ee bakistan wararka lagu kalsoon yahay helaysa warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan xasilinta waddankaasi taalibaan ayaa ku dhawaaqday inay doonayaan in waqti loo qabto xilliga maraykanka uu ka baxayaan dalkaasi taasiyo beddelkeedna waxay bixinayaan damaanad qaad inay wada halkaasi loo adeegsan meel laga weeraro maraykanka weerarka warar kale ayaa sheegaya in taalibaan ay ku dhawaaqi karaan xabad joojin haddii horumar laga sameeyo qodobada ugu weyn waa dalabkooda oo ah in maraykanka ay ka baxaan waddanka afghanistan dhinaca kale taalibaan ayaa magacaabay wakiil u joogi doono xafiiskooda qatar ee lagu magacaabi doono cabdulaahi bin ugane ninkaas oo ka mid ahaa taliyayaasha militariga taalibaan islamarkaana hogaaminaya wadahadallada ka socda waddanka qatar guud ahaan iyo gabhaanba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii duurnimo oo jimcnimadan si toosa idinkaga imanay raadiyaha cadaado warkiina duur waxaa soo saaray libaan cabdi ciise shirma kasuli ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa maanta idin warramay tan intaan warkaan warka xigda u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu